waxaa sii kordhay khasaaraha askarta dowladda federaalka ku gaaray weerar cagmarin ah oo saaka ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhigyo ciidan oo ku yaalay deegaanka burjaad ee hoostaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay khasaaraha dhimasho ayaana gaaray ilaa laba iyo toban askari halka dhaawacna uu marayo siddeed iyo labaatan kale waxaana jira ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo iyagoo nool ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee weerarka ku ekeeyey labada xero sidoo kale hub iyo agab kala duwan oo ciidan hayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaa kula wareegeen dhanka kale mu'asasada al-kataa'ib oo looga bartay cadeymaha weerarada ay qaadaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay sawirada dagaalkii saaka ka dhacay deegaanka burjaad waxaana sawirada lagu arki karaa miidadka askarta dowladda federaalka oo goobtii dagaalku ka dhacay looga cararay islamarkaana dhex yaalla xeryihii lagu soo weeraray sidoo kale sawirada waxaa lagu arkayaa mid ka mid a maxaabiista askarta dowladda federaalka oo ay gacanta ku dhigeen isagoo nool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab markii uu dhammaada dagaalka islamarkaana ay goobtii dagaalka u hareen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa la arkayaa iyaga oo dab qabadsiinaya saldhigyadii ciidamada dowladda federaalka ay isaga carareen